cabdiraxmaan cirro oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa u mahadceliyey xubno ka tirsan koongareska maraykanka oo ka shaqaynaya sidii maraykanku xafiis diblomaasiyadeed uga furan lahaa magaalada hargeysa wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhowri doono xiriirkii uu maamulkiisu la lahaa dalka itoobiya
waxaan xusayaa xidhiirhkeenna dowladda maraykan oo ku jira dalalka sida gaarka ah somalilan u danaynaya waxaan bogaadinayaa xildhibaanada koongareska iyo senadka iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka maraykanka ee ku baaqay in maraykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto somalilan waxaanu mari doonaa dariiq kasta aanu ku sii xoojinayno xidhiirhkaas waxaan xusayaa dowladda etoobiya oo aynu saaxiib soo jireen u nahay iyo jaal aynaan uga maarmayn horumarka dhaqaalaha adkeynta amniga xasiloonideenna bulsho iyo xidhiirhkeenna africa waajib bay nagu tahay inaanu xidhiirkaas ii wanaajinno faa'iidada uu u leeyahay labadeenna qaranna aan halkan halka ugu sarraysa gaadhsiino
haddaba cirro ayaa doorashadiisa kadib inta uusan xilka la wareegin sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono muddo kooban gudaheeda ay ku dadaali doonto sidii ay riyada muuse biixi u noqon lahayd mid dhab ah si loo helo buu yidhi aqoonsi aan ka helno wuxuu ku sheegay beesha caalamka somalilan iyo etoobiya ayaa horay u wada saxeexday heshiis ay etoobiya badda soomaaliya uga helayso saldhig militari islamarkaana somalilan ay aqoonsi kaga helayso etoobiya heshiiska ayaan ilaa iyo hadda hirgelin islamarkaana heshiiskii ay ankara ku gaareen dowladda federaalka iyo etoobiya ayaa la rumaysan yahay inuu ganafka ku dhuftay uu meesha ka saaray heshiiskii somalilan iyo etoobiya